ridwan waad mahadsan tahay sanadkan diyaargarowga xajka waa mid aada u heer sareeya dhammaanna ummadaha islaamka ay gudanayaan shiree kala yimidna dhammaan daafaha caalamka dadka soomaaliyeed qeyb ayay ka yihiin oo sanadkan soo xajinaya ama ka yimid deegaanada soomaalida diyaargarowgan waa mid aada u sareeya haddii ay noqon lahayd hay-adaha khuseeya arrimaha xajka haddii aan noqon lahayd dowladda sacuudiga oo kaalin weyn sanad walba ka qaadata diyaargarowga waa mid aada u sareeya waayahay marka dadka muslimiinta ee guud ahaan dunida ka soo xajiyey waa imise tiradooda sanadkan ayaa lagu qiyaasi karaa
ridwanow sanadkan tirada xujayda waa dhowr milyan oo adiga taqriiban laba milyan ayay kor u dhaafayaan weli qulqulka ayaa socda oo lama xadidi karo tirada hadda joogto iyo kuwa maqan laakiin weli waxaa soo degaya diyaaradihii waday xujayda oo ka kala imanaya daafaha caalamka laakiin dhanka soomaaliya haddaan kuu sheego diyaaradihii ugu dambeeyay ayaa caawa soo degay oo soo dhamaystiray tiradii xujayda soomaalida oo kor u dhaafaysa sanadkan ilaa toddoba kun oo xujay soomaaliyeed ah xaggay ka imanayaan marka xujayda soomaalida magaalooyinka ay ka imanayaan guud ahaan ma haysaan sida la wada ogyahayba dadka soomaaliyeed waxay kasoo xajiyaan dhammaan deegaanada soomaalida haddii ay noqon lahayd koonfurta bartamaha iyo dhankan puntland iyo somaliland dhammaan way kasoo xajiyeen oo waa wada yimaadeen xujadii soomaalida waayahay xujayda soomaalidu inta badan baa caqabaday la kulmaan kharashaadka laga qaada iyadoo aad uu u badan yahay haddana ma helaan hoy fiican gaadiid ma helaan arrimahaas maxaad sanadkan ka qabanaysaanay kula tahay ridwan waa dareemi kartaa tiraa toddoba kun oo qof oo soomaaliyeed oo meel iskugu yimid haddana gudanaya xajka culeyska dhanka deegaanka iyo gaadiidka iyo meeshay seexanayaanba dadaal badan ayaa laga muujiyey oo shirkadaha duulimaadka iyo bixtada xajka qaabilsan qunsuliyadda safaaradda dhammaan waa la iska kaashaday diyaar garow badanna waa la sameeyey haddii aan kuu sheego dadka soomaalida ee deegaanadooda waxaa la dejiyay goobo aada u fiican waxaa loo diyaariyey baabuurta ambalaaska ah dhakhaatiirta ayaa kula sugan goobaha ay degan yihiin dawooyinkan waa u diyaar baabuurtii geynaysay xaramka ama maka ama madiinana waa u diyaar garinay sanadkan diyaargarowga waa mid aada u sareeya insha allah waxaan rajeynaynaa in ilaahay ugu dhameeyo xajkooda si ayagoo aamin ahna dalkooda ku laabtaan waayahay sanadkii hore marka la eego dad badan oo soomaali ah allah u naxariiste oo ku geeriyooday goobta ayaa wakhti ay qaadatay in magacyadooda iyo jinsiyadahooda la helo marka ma is leedahay sanadkan waa ka duwan tihiin oo nidaaminta iyo inaad si wanaagsan u diiwaangelisaan dadka soomaalida waad u diyaar garowdeen
ridwan taas waa mid aan la wada wadaagayna dhammaan ummadaha islaamka ee sanadkan soo xajinaya oo marka la eego sanadkii hore zaxmadii ama isdirdirkii dhacay aada loogu mashquulay in dadka la ogaado dadka wax noqda iyo dadka caafimaad qaba maanta ninka xaajiga soomaaliyeed markuu kasoo baxayo deegaanka uu kasoo xajinayo wuxuu ogyahay ama aan la diyaargareeyey qolka uu degayo baska uu ku qoran yahay qofka ku qoran ee la shaqaynaya sanadkanna dhanka dowladda sacuudiga haddaan kuu sheegana diyaargarow badan ayaa laga sameeyey haddii noqon lahayd dhanka amniga oo awalba dowladda sacuudiga hore u sheegtay in dadka gudaha sacuudiga kasoo xajinaya oo aan nidaamka soo marin aada u fara badnaayeen sanadkan aada looga hortagay goobihii zaxmadda ama sirjiga ka dhici jiray wadooyin badan ayaa dib loo furay oo la hagaajiyey ciidamada amniga ayaa aada loo kordhiyey diyaaradaha gurmadka ama baabuurta gurmadka ayaa aada loo diyaar gareeyey marka sanadkan aada baa loogu diyaar garoobay in duyuufuraxmaanka ee imanaya magaalada maka ay helaan dhammaan adeegyadii ay ugu baahnaayeen inay ka helaan arrimaha xajka waayahay dabcan sida adiguba aada xustay sanadkii hore waxbaa dhacay marka sanadkan ma is leedahay waa laga taxadarayaa oo amniga aad ayaa loo sugayaa iyo meelaha qaarkood haddii uu ka dhici karo isjeedjeedka
dadaal badan bay boqortooyada sacuudiga samaysay oo aanoo aan aada uga mahadnaqayno boqor salmaan bin cabdilcaziiz iyo dowladda sacuudiga dhammaan aad bay iskaga xilsaareen oo la dhihi karo waa waa meeshii u sarreysay oo madaxda u sarreysa dalka ayaa arrintan aada ugu mashquulsan iyo dhammaan hay-adaha amniga sidii xujada soomaaliye xujayda adduunka ka imaaneysa ee caalamal islaamka ay u gudan lahaayeen xajkooda dalalkoodana ugu noqon lahaayeen ayagoo caafimaad iyo amni qaba